aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir haashimow sida aan la wada socno dhageystayaashaba ay horeyba u dhageysteen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay dagaal xoogan waxa ay ku qaadeen fariisamo ciidamada dowladda federaalk ay kaga sugnaayeen degmada moqokori ee gobolka hiiraan taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey baa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusii siqayeen islamarkaana la saadaalinayay in ay halkaasi ay goordhow gaari doonaan walaalka degmada moqokori sida hadda wararka hordhaca ay nagu soo gaarayeen waxa ay sheegayeen in ay mujaahidiinta ay gudaha u galeen degmada moqokori ee gobolka hiiraan warar badanna waa ay soo baxayaan oo warar kala duwan ayaa soo baxaya degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxa ay magaalada beledweyne u jirtaa boqol afartan iyo afar kilomitir halka ay degmada bulibuurta u jirto toddobaatan iyo toddoba kilomitir sidoo kale degmada maxaas waxa ay u jirtaa kontan iyo sagaal kilomitir degmada taariikh ahaan waxa ay tahay inkastoo aan taariikhdeeda si rasmi ah aanay u haynin degmada taariikh ahaan waxaa la sheegaa in ay tahay mid ka mid ah deegaanada uga faca weyn ee hoos yimaada degmada maxaas marar badan ayayna dagaalo ku dhex mareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka iyadoona sidoo kale ee degmada moqokori ay hoos yimaadaan ilaa iyo deegaano dhowr ah deegaanadaasna ah deegaanadii hadda ugu dambeeyey mujaahidiinta ay la wareegayeen sidoo kale degmada moqokori inta uu joogay maamulka wilaayada islaamiga hiiraan inta aan ka warhayo waxa ay ahayd magaalo aad iyo aad u qurux badan dhanka kalena ku taabsatay horumaro kala duwan hadday noqoto horumarka dhanka waxbarashada dhanka ganacsiga iyo horumaro kala duwan oo weliba ay ugu sii dheer tahay ee dhanka xoolaha inta uu joogay maamulka islaamiga ee wilaayada hiiraan mar aan tagay ee degmada moqokori waxay ahayd sanadii labada kun iyo labaatankii waxaana ahayd magaalo aad iyo aad u qurux badan hadday noqoto dhanka waxbarashada dhanka xoolaha dhanka ganacsiga magaalo si weliba dhinac weliba isku aadan ayayna ahayd muddooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda federaalka marka ay tageenna waxaa laga soo sheegayay in magaalada dhac baahsan oo ka jiro ciidamada dowladda federaalka marar badan iyaga dhexdooda ay isdagaalayaan sidoo kale dhexdooda marar badan in ay isdagaaleen dad badan oo shacab muslimiin ah ay halkaasi naftooda ku waayeen inta ay hadda ciidamada dowladda federaalk ay joogeen lama soo koobi karo waxyaabaha laga soo sheegi jiray marka magaalada hadda waxa ay u muuqataa mid kusoo laabatay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay haddaba wararka hordhacaba ee nagu soo gaarayeen oo tilmaamayay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay degmada gudaha u galeen marka walaalka wararka hadda lagama sii hordhici karo oo warar badan ayaa jira oo warar badan ayaa soo dhacaya waxaana ka warsugaynaa warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan iyo wararkii ugu dambeeyey ee kusoo dhaca insha allahu tacaala